alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmutaqiin wlaa cudwaana ila clى اظaalimiin salى اllahu clى nabiyina muxamadi wclى aalihi waصaxbih waslama tasliima kaiira halkaa waxaynu ku soo arkaynay umuurtii aakhira mualifkuna wuxuu ku soo sharaxay raximah اllah ruknigii ku saabsanaa walyowm اlaakhir qaala almualifu watuminu alfirqatu nnaajiyatu watuminu waxay rumaynaysaa alfirqatu kooxda annaajiyatu badbaadaysaa alfirqa waa bimacna aa'ifa oo ahlusunnati waljamaacati ahaatay bilqadari qadarka ayay rumaynaysaa khayrihi khayrkiisa iyo wa sharihi sharkiisaba waliimaanu bilqadari calaa darajatayni kullu darajatin tatadamanu shay-ayn halkanna wuxuu mualifku ka guda galay inuu inoo sharaxo qadarka markaa ugu horeyn maa macna alqadar qadarku dhinaca luuqada marka laga eego waxaa laga keenay qadartu shaya aqadiruhu iyo aqdaruhu mudaarica labadaba waa lagu keeni karaa qadartu shaya aqadiruhu qadaran iyo wa qadaran masterka daalka in la kordhigayo in la reebo labaduba way bannaan yihiin halkaasaa laga keenay goormaa sidaa la odhanaya qadartu shaya idaa axataa bimiqdaarihi shaygu inta uu leegyahay marka aada sargoyso ee aada qorshayso ee aada saameesho iyo intuu leegyahay iyo sida loo qabanayo ayaad odhanaysaa shaygii baan maaragtay qorsheeyey oo aan sar jaray sharci ahaana qadarka waxaa looga jeedaa sida madhabka ahlu sunnuhu uu yahay taqdiiru اllahi الsaabiqi lilashyaaءi wacilmuhu biha uma kitaabatuhu laha fi lowxi اlmaxfuudi wamashii'atuhu اlcaama wakhalquhu likuli shay qadarkan la sheegayaa waa ilaahay jala wacalaa ogaantuu arrimaha hore uu ogaa in la qoro weeye in la rumeeyo weeye wax walba ilaahay inuu arrimaha markaa hore usii ogaa dabadeetana uu qoray wax walba oo lowxulmaxfuudka uu ku qoray si waafaqsan cilmigiisa hore wax kastoo dhacayana ilaahay jalla wacalaa uu doonay wax walbana ilaahay uu abuuray oo cid kale oo wax la abuurtaa aanay jirin tacriifkaa markaynu eegno wuxuu koobsanayaa qadarku maraatibta afarta ah ee uu leeyahay oo qadarka waxaa looga jeedaa in la rumeeyo ilaahay inuu wax walba hore usii ogaa wax walbana hore usii qoray wax kastoo dhacayana ilaahay jalla wacala uu doonay isla markaana uu abuuray afartaa arrin in la rumeeyo ayaa qadarka looga jeedaa cinda ahli sunna waa maxay shayga koobaad waa muhiim in la fahmaa baabkan marka aynu marayno arrimaha arrinka koobaad muxuu yahay waa in la rumeeyo ilaahay wax walba inuu ogaa oo wakti cilmiga ilaahay uu soo bilaabmay ma jiro wax walba wuu ogaa sida kitaabka aynu ku arki doonno wax walbana ilaahay lowxulmaxfuudka ayuu ku qoray si waafaqsan maxay cilmigiisaasi saabiqa ah waa laba soo maa wax kasta oo dhacayana ilaahay jalla wacalaa wuu doonay oo waxaanu doonini koonkan kama dhaco waa saddex soo maaha wax walbana ilaahay isaga abuuray allahu khaaliqu kulli shay marka marka la leeyahay qadarka ha la rumeeyo ama qadar arrimaha afarta ah in la rumeeyo ayaa looga jeedaa masalada kale waxay ku saabsan tahay qadarka in la rumeeyo ahmiyad aada iyo aada u weyn bay leedahay marka la eego fi shariicati alislaamiya meel saray ku jirtaa taana waxaa inoo tilmaamaya rumayntiisu waa axadu arkaani aliimaan asita alatii laa yasixu iimaanu shaksin ilaa biha arkaanta iimaanka ee ilaa qofku rumeeyo iimaankiisuba aanu asax ahayn ayaa aliimaanu bilqadar uu ka mid yahay oo xadiidkii waata ku soo aroortay caanka ahaa ee mashhuurka ahaa watu'mina bilqadari khayrihi wa sharih fawaa'id badan baana qofku qadarka ilaahay inuu rumeeyo uu ku helayaa oo qofka waxa weeyaan qadarka aan rumaysnayn ee aan u helahayn fawaa'iddaa waxaa ka mid ah rumaynta qadarka la rumaynaya waa min aliimaani billaah rumaynta ilaahay la rumaynaya ayay ka mid tahay oo ay soo gelaysa waa min aliimaani billaah oo sidee bay uga mid tahay dee qadarkani wuxuu ka mid yahay afcaasha ilaahay soo maaha oo ahlucilmigu waaba kuwa ku magacaabo afcaalullaahi baabay ku magacaabeenoo kitaabka qudhiisaynu kusoo maray wa fii baabi afcaali illaahi bayna alqadariyati waljabriya soo maynaan soo marin afcaasha ilaahay qadarkaa looga jeeda waayo qadarkan ilaahay uu wax qorshaynayo ee uu wax sar jarayo shay walibana sidii uu u sar jaray uu u dhacayaa waa min afcaalihi afcaashiisa ayuu ka mid yahay afcaashiisaasina waa rububiyadiisa marka calaa kulli xaal ilaahay jala wacalaa rububiyadiisii ayuu soo gelayaa qadarku sidaa awgeed baa halkaa faa'iido muhiima ahlucilmigu tilmaamaanoo qur-aanka marka usuusha iimaanka ilaahay markuu sheegaayo shanta kaleu sheegaa qadarka si gaaruu ilaahay u sheegaa meelo badan qur-aanka si gaara iyadoo loo sheegaya aragtay inaa kula shayin khalaqnaahu biqadar laakiin shanta kale waa la israaciyaa sida suurat lbaqara laysa lbira an tuwalluu wujuuhakum qibala almashriqi waalmaqribi walaakina albira man aamana biاllaahi walyowmi alaakhiri wاlkitaabi wاlnabiyiina waata almaala calaa xubbihi laysa albiru an tuwalluu wujuuhakum aayaddaa shan baa ku soo arooray qadarka mooye shanta kale arkaanta iimaanka ku soo arooray soo maha wakadalika meelo kale markaa waxay ahlulcilmigu leeyihiin sababtu waxay tahay qadarkiina wuu iskaga jira oo halkee buu ku jiraa wuxuu ku jiraa man aamana billaahi qofka wanaagsani walaakina albira ay dalbir qofka wanaagsani man aamana bilah waa ka ilaahay rumeeyey rumayntaa ilaahay buu qadarka ku jira waayo rumaynta ilaahay waxaa ka mid a alimaanu birububiyatihi soo maaha qadarkana rububiyadaasuu soo gelaya ilaahay jala wacala waaya sidaasoo kale qofku markuu qadarka ilaahay rumeeyo wuxuu helayaa iطmi'naan iyo deganaansho wixii dhibaato ahee ku dhaca waxa weeye waxba markaa aada uga murugoon maayo oo dee qaadan waa ku noqon mayso waayo wuxuu ogaanayaa inuu ilaahay jala wacala uu qoray wixii nicmo iyo khayr iyo wanaagahee uu helana ku kibri maayo oo cirka ku mari maayo waayo wuxuu ogaanayaa inuu ilaahay jala wacala u qoray macnahana ilaahay baa qur-aanka ku sheegay likay laa tasaw calaa maa faatakum walaa tafraxuu bima aataakum wallahu laa yuxibu kula mukhtaalin fakuur haddii qofku laakiin qadarka aan u rumaysnayn dee waxyaabo badan buu halis u yahay wax kastoo dhaca markaad rumaysay inuu ilaahay qadaray waxa weeyaan markaa iطmi'naan iyo deganaansho ayaad helaysaa wuxuu sheekhu yihi khayrihi wa sharihi khayrkiisa iyo sharkiisaba qadarka khayrkiisa waxaa looga jeedaa maa yulaa'imu abiicata alinsaan qofka ama dadka marka la eego wixii dabeecadooda laa'iqa u ah ee aan dhib iyo darar ku ahayn sharkiisana waxaa looga jeedaa maa laa yulaa'imu abiicata alinsaan bxayu yaxsulu lahu bihi adiyatu aw darar waa waxa qofka abiicadiisa aan mulaa'im u ahayn haddii ay ku dhacdo dhib iyo darar ku noqonaya marka khayrkiisa iyo sharkiisa sharkaasi ilaahay jala wacalaa sharka looma nisbeeyo oo waata xadiidka saxiixa ku soo aroortay washaru laysa ilayk haddaba sharkan maaragtay qadarka la sheegayaa muxuu yahay waxa weeyaan biictibaari lmaqduur waxa la qadaray ee qadarka ilaahay ka dhashay kolka la eego ayaa waxna khayr buu noqonaya waxna shar buu noqonaya ma fahante laakiin ficilka ilaahay oo qadarka ahi waxa weeye mar walba isagu waa khayr mar walbana ilaahay jala wacalaa maslaxad iyo dana waaweyn iyo xikmad weyn oo isagu og yahay buu ka leeyahay waayahay marka ficilka ilaahay jala wacalaa raalli baa lagu wada noqonayaa dhammaantiina waa khayr laakiin maqduurka ee qadar iyo maqduur baa kala jira sida iraadi iyo muraad ay u kala jiraan soo maa hadde doonis iyo wax la doonay baa kala jira soo maha waayahay waxaa maqduurka ah ee qadarkii ka dhashay ayaa qad yakuunu khayran waqad yakuunu sharan marka waa biictibaari alcabdi iyo biictibaari almaqduur kolka sharkani la eego qadarka iyo qadaaga maxaa farqiaha u dhexeeya ilan waa laba kelmadood oo nusuusta aada iyo aada ugu soo arooray waxaa bacdu ahli lcilmi ay mareen inaanu farqiba u dhexayn alqadar iyo alqada ay isku midun yihiin laakiin sida jamaaca min ahli lcilmi ay mareen alqadar iyo alqada waxay soo gelayaan kelimaadka la yidhaahdo ida ijtamacataa iftaraqataa waida iftaraqataa ijtamacataa haddii la kala sheegana macnihii ka kale mid waliba uu xambaarsan yahay haddii meel lagu wada sheegana way kala baydhayaanoo mid waliba macno gaara ayuu tusinaya oo haddii la wada sheego tusaale ahaan qadarku wuxuu noqonayaa shaygan qorista hore loo sii qoray ee loo sii sarjaray oo alqadaru saabiqun qadaaguna wuxuu noqonayaa shaygani dhicista uu dhacay iyo fulista hee la fuliyey buu noqonaya marka qadarkiina waxaa lagu ilaaqayaa wixii horeeyey ee hore loosii qoristii hore shaygan loo sii qoree saabiqa ahayd qadaagana fulintii la fuliyey ee shaygani uu dhammaaday sidaa awgeed baa qadaagii bacda shaygu intii laga faaruqay ama uu dhammaaday dabadeed baa loo isticmaalaya nusuustana dee mid walba ka kale macnihiisa iyadoo loo isticmaalayana way ku soo aroortaa sidaasaa markaa jamaaca min ahlilcilmi ay ku towjiihiyeen qaala almualifu raximahu llahu waliimaanu bilqadari calaa darajatayn waliimaanu rumaynta bilqadari qadarka la rumeeya calaa darajatayni laba darajo ayay noqonaysaa oo ay u qaybsamaysaa kullu darajatin labadaa darajo oo kullu darajatin darajo waliba tatadamanu ay koobsanaysa shay-ayni laba shay oo wuxuu leeyahay qadarka rumaynta la rumaynayo laba qaybood baynu ka dhigaynaa laba darajo labadaa darajo darajo waliba laba arrin bay koobsanaysaa marka imise dara imise arrin baa ka soo baxaya meesha kolka afar baa ka soo baxaya laba darajo oo mid waliba ay koobsanaysa laba arin waa maxay waa afar weeyi afartaasina waxa weeye waa waxa loo yaqaano maraatibu liimaani bilqadar sooma aragtaan waa kuwii markii dhaweed afartaynu sheegayna un weeyaan waliimaanu bilqadari rumaynta qadarka la rumaynaya calaa darajatayni laba darajo weeye oo kullu darajatin darajo waliba tatadamanu ay koobsanayso shay-ayni laba shay maxaa keenay ahlulcilmigu inay derajo derajadan u qaybiyaan oo sidan u kala saaraan oo sheekhu markaa sidan u tafsiiliyo waxaa keenay laba arrin baa labaduba ay keeneen kow si loo caddeeyo mukhaalifiinta derajo walba ahlu sunnaha cidda ku khilaaftay oo labada daraje horena ahlu sunnaha cid baa ku khilaaftay labada dambena cid kale ayaahe ku khilaaftay markaa si madhabka ahlu sunnahana loo ogaado cidda ku khilaaftayna loo ogaado waa loo sheegay waxa labaadoo loo sheegay lianna labadaa daraje hore ee cilmiga iyo kitaabada ahi shaygii wixii la qadaray way ka horeeyaan oo isagoon dhicin baa ilaahay hore usii ogaa isagoon dhicinna hore usii qoray soo caynkaa maaha labada darajee dambe mashiicada iyo abuurka ahina waa muqaarin oo way la socdaan oo shayga markaa ilaahay uu doono ayuu dhacaa markaa uu dee dhacaya ayaanu ilaahay abuuraa soo maaha marka doonista iyo abuurkuna wakhtigaa shaygu uu dhacayo ayay la xidhiidhayaan labadan horena way ka horeeyaan qaala wuxuu ihi fadarajatuluulaa darajada hore waxa weeye aliimaanu in la rumeeyo biana allaha ilaahay tacaala isagaa sarreeya caliimun inuu oga bilkhalqi makhluuqaadka oo dhan inuu oga wahum caamiluuna bicilmihi oo wahum iyagu makhluuqaadku caamiluuna waxay ku qabanayaan camaladooda bicilmihi cilmigiisii alqadiimi horeeye waayahay wala nusqadaha qaarna si kale ay maaragtay ayay halkaa u yaro qorayaan kastoo macnuhu isu imanaya un nusqadii aan inta badan ka akhrii jiray waa tan waxay markaa iyada u qoran فdرجة الولاء الإيمان بأن الله تعالى علم من خ... ما الخلق عاملون بعلمه القديم sida ayuu qoraya sooma نسqadaha inta badan saas u qoraya فالdرجة الأولى الإيمان waa in la rumeeyo بأن اللaha إلaahay taعaaلى isagaa sareeya calima inuu ogaaday mا wax kastoo alkhalق adoomuhu caamiluuna ay samaynayaan wax kastoy samayn doonaan baa ilaahay hore u sii ogaa muxuu ku ogaa bicilmihi cilmigiisii alqadiimi horeeyey alqadiimna halkan wuxuu uga jeedaa istilaaxa qolyaha isticmaala ay uga jeedaan oo ah alladii la btidaaa lah yanii waxaan bilaabasho bilowba lahayn ayay qadiim u isticmaalaan markaa cilmigiisii horeeye ee meeluu ka soo bilaabma aanay jirin alladii kaasoo huwa isaguba mawsuufun bihi uu ku sifaysnaa cilmigaasoo ilaahay uu ku sifaysnaa azalan horayse iyo wa abadan dambaysaba uu ugu sifaysnaanayo azalan weligii iyo horayse uu ku sifaysnaa wa abadanna waxa weeye weligii uu ku sifaysnaan doono mustaqbalka iyo wakhtiyada soo socda weligii uu ku sifaysnaanayo markaa halkaa cilmigii ilaahay buu sheegay adiladana sheekha ayaa inoo sheegi doono halkaasaynu ku gaadhaynaa cilmiga ilaahayna jalla wacalaa wuxuu ku sifaysan yahay inuu yahay mid horeeyo wakhti ilaahay ogaantale ay u soo bilaabantay ma jirto weligiiba saasuu ogaa sidaasoo kale wakhti uu ku dhammaanayaana ma jiro ilaahay waxba ma iloobo weligii saasuu maaragta u ogaanaya bikhilaafi cilmi lmakhluuq cilmiga makhluuquse dee waa garanaysaanoo markii horena jahli baa ka horreeyey waqad yalxaquhu nisyaanu soo maaha ilow inuu ku yimaadana waa laga yaabaa amaa ilaahay jala wacalaa falaa yadilu rabbi laa yadilu rabbi walaa yansaa wacalima ilaahay wuxuu ogaaday jamiica axwaalihim addoommaha waa makhluuqaadki iyo xaaladahoodoo dhan ayuu ilaahay hore u sii ogaa xaaladahaasoo min aaacaati aacaad ahaaday waalmacaasi macaasi ahaaday waalarsaaqi arsaaq ahaaday waalajaali ajal ahaaday wakhtiyada qof waliba iyo cid waliba ay dhimanayso marka wax kastoo addoommahan ku saabsan ilaahay hore u sii ogaa weeye kaasi waa darajada ku saabsan cilmullaahi saabiqoo wax walba ilaahay hore u ogaa jumlatan wa tafsiilan uma dabadeetana waa darajadii labaadee kataba allaahu ilaahay wuxuu qoray tacaala isagaa sarreeya fi lowxilmaxfuudi lowxulmaxfuudka wuxuu ku qoray maqaadiir alkhalaa'iqi khalaa'iqda maqaadiirteeduu ku qoray alowxulmaxfuud waa lowxa la ilaaliye almaxfuud la ilaaliye weeye waana kitaabkaa ilaahay uu wax walba ku qoray waxa laga ilaaliyey laba shay labadaba kow min aydi lkhalqi gacmaha khalqiga waa laga ilaaliye xataa malaa'igta aada noqoto ma gaadhi karto waxaa kaloo laga ilaaliye min ataqyiir in wax laga bedelo ama la masaxo wax ku yaalayna waa laga ilaaliyo halkaa wixii ilaahay kusii qoray isba bedelo waay marka halkaa maxaynu ku aragnaa ilaahay wax walba hore u sii ogaa wax walbana wuxuu qoray oo uu maaragtay u qoray si waafaqsan sidaa uu usii ogaa soo ma aragtaan wax sidaa ilaahay u ogaaye uu u qoray weydaaranayaana ma jiro wax ka soo hor dhacayaana ma jiro wax ka dib dhacayaa ma jiro wax waliba sidaa ilaahay u qoray una ogaa ayuunbay u soconayaan taa macnaheeduna maaha ilaahay jala wacala inaanu cid inuu cid qasbay iyadoona cidna la qasbin baa wax waliba sidaasi uu u soconaya waa tahay qaala wuxuu hi faawala maa khalaqa allahu lqalama waktigii ilaahay uu qalinka abuuray faawala maa khalaqa allaahu lqalama ay fa xiina khalqi lqalami qalinka markii ilaahay uu abuuray qaala lahu wuxuu ku uhi uktub qor marka halkaa sida sheekh islaam uu dooranayo awale in la yidhaahdo ayaa fiican oo riwaayadaasi la maaragtay qaato awala maadaasina mawsuulo noqon mayse masdariyay noqonaysa faawala maa khalaqa allaahu lqalama ay faawala khalqi illaahi lqalama abuurkii u horeeyey ilaahay uu abuuray macni markii u horeysay ilaahay uu abuuray qalinka qaala lahu wuxuu ku uhi uktub qor qaala wuxuu uhi ma aktubu maxaan qoraa qaala wuxuu uhi uktub waxaad qortaa maa huwa kaa'inun waxa dhacaya ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinka qiyaama waay markaa intaasi waxay ku soo aroortay axaadiid saxiixa oo dhowr saxaabada ka mida ka soo aroortay radia allaahu canhum ilaahay jala wacalaa qalimka ayuu abuuray qalimkaasina waa qalimada ka ugu horeeya uguna fadliga badan waxaanay mufasiriinta in badani maraan inuu yahay kuu ilaahay ku dhaartay nuun waalqalami wamaa yasturuun marka qalinkaasaa ilaahay abuuray dabadeetana wuxuu ihi qor maxaan qoraa buuhi wax kastoo ilaa qiyaamaha dhici doono qor sida xadiidku sheegaya markaa wakhtigaasuu ku dareeruu qoray wax kasta oo dhacaya waaya wakhtigaasina wuxuu ahaa sida xadiidka kale saxiixa muslimku tilmaamayo min xadiidi cabdillahi bni camr bn alcaas intaanu ilaahay cirka iyo dhulka abuurin konton kun oo sano ka hor buu ahaa marka waktigaasaa ilaahay jala wacala wax walba sidaa u qoray halkaa waxay ahlulcilmigu ka qaataan barh ka midi yani qalamka iyo carshiga carshigaa ilaahay hora abuuray carshigu horuu isagu waxa weeye usii maaragtay jiray sida xadiidka cabdillahi bnu camarba uu sheegayo wa kaana carshuhu cala almaa dabeeta isagoo carshigu jira ayaa ilaahay qalimka abuuray qalimka markuu abuurayna wuxuu hi qoro wax walba isda uu qoro sidaa awgeed baa waxay doorteen in la yidhaahdo awala si maaragtay macnuhu u noqdo awala maa khalaqa allaahu lqalama oo awala bimacnaa xiina loo yidhaahdo markii u horeysay ilaahay qalinka abuuray qor buu ku yidhi oo macnuhu aanu u noqon wixii ugu horeeyey ilaahay uu abuuray qalimku ahaa haddii la rafciyo oo la yidhaahdo awalu fawalu maa khalaqa allaahu lqalama macnuu wuxuu noqonayaa fawalu maa ay fawalu ladii kii ugu horeeye khalaqa allaahu ilaahay abuuray alqalama qalamka ayuu ahaa sidan qudheeda in la yidhaahdaana way suuro geli kartaa haddii sidan la yidhaahdana macnuu wuxuu noqonayaa awaliyadan waxaa loo jeedaa awaliyatu nisbiya oo waxa weeye macnihii qalinku dee waxyaabaha kalunbuu ka horeeyey carshiga mooye makhluuqaadka kale marka la eega ayuu awal ahaayo isaga ilaahay ugu hor abuuray marka riwaayadda rafcaha qudheedana sidaasaa lagu tawjiihiyey awaliyatu nisbiya waa sida ahlulcilmiga badidoodu ay qabaan oo ah carshigu inuu ka horeeyo qalimkaa adigu calaa kulli xaal masalada wax badani kuma jiraan imaam albani iyo bacdu ahli cilmina waxay mareen wixii ugu horeeyey ilaahay abuuray inuu qalimkaba ahaa oo macalcarshiga uu ka horeeyey almuhim wax walba in la sii qoray baa xadiidku daliilu yahay famaa asaaba waxa ku dhaca alinsaana qofka ku dhacaa lam yakun ma ahaanin liyukhtiahu mid seegaya wamaa akhtaahu wixii seegaana lam yakun ma ahaanin liyusiibahu mid ku dhacaaya jafat ilaqlaamu qalimadii way ingegeen wa tuwiyat isuxufu xaashiihiina waa la laabay intan dambena waxaa u daliila xadiidkii ibnu cabaas ee arbaciinkana aynu ku aragnay sugnaa ayaa u daliila waa tahay kama qaala subxaanahu wa tacaala ay liqowlihi subxaanahu wa tacaala waxaa u daliila hadalku ilaahay yidhi oo kaafta halkan maaragtay tacliiliye in laga dhigaa fiican alam taclam ana allaha yaclamu maa fi samaai waalard alam taclam miyaanad ogeyn soo ma ogid ana allaha ilaahay yaclamu inuu ogyahay maa fi samaai wax kastoo samada ku sugan iyo waalardi wax kastoo dhulka ku sugan ilan maadu waa min alfaadi alcumuum ina daalika kaasi wax kasta oo cir iyo dhul ku sugani iyo wax kastoo u dhaxeeya fii kitaabin kitaab buu ku yaallaa kitaabkaasina waa lawxulmaxfuud waayahay inna daalika kaasi yacnii wax walba ogaantiisu cala allaahi ilaahay korkiisa yasiirun waa mid ku fudud oo ilaahay jalla wacalaa wax walba inuu ogaadaa mid aada iyo aada ugu fudud weeye kuma cusla haddaynu eegno hadihi alaayatu alkariima alwaarida fii suurati alxaj ilaahay cilmigiisa wax walba uu ogyahayna wuu ku sheegay qoraalka wax walba uu lowxulmaxfuudka hore ugu sii qorayna wuu ku sheegay soo ma aragtaan labadii martababa kolka waa u daliil wa qaala waxaa kaloo rabbi yidhi maa asaaba wixii maa asaaba kuma dhacda min musiibatin ay musiibatun musiiba kuma dhacda fi lardi dhulka walaa fii anfusikum nafihiinana musiiba kuma dhacdo ilaa hadday su ku dhacdo fii kitaabin kitaab bay ku sugnayd min qabli an nabra'aha ay min qabli an nakhluqaha intaanaan abuurin ina daalika kaasina cala allaahi ilaahay korkiisa yasiirun mid ku fudud weeye oo ilaahay jalla wacalaa sahal bay u tahay waa tahay musiibada dhalka ku dhacaysa waa sida dhulgariirada iyo abaaraha iyo dhibaatooyinka kale ku dhaca tanafaha ku dhacaysaana waa sida xanuunada iyo dhaawacyada iyo caruurta oo qofka ka baxda iyo dhibaatooyinka kale ee nafaha ku yimaada wax kasta oo musiibo ahoo dhaca horey usii qorayd baa ilaahay leeyihi jalla wacalaa haddaba damiirka min qabli an nabra'ahaa damiirkaasi halkuu u noqonayaa ma dhulka mise nafta mise musiibada qudheeda intaba waa suuragal in loo celiyo intubana waa sax oo dhulkan ilaahay intaanu abuurin musiibadan ku dhacaysa qudheedana aanu abuurin sidoo kale naftan musiibadu ku dhacaysana aanu abuurin ayaa musiibadaas inay dhici doonto wax sidaa ay u dhici doonto ee hore ilaahay jalla wacala uu sii qoray nicmaduna waa saasoo kale sooma aragti maaha musiibadoo keliya nicmaduna waa saasoo kale haddii ilaahay nicmo ku siiyo ya ama dhulkan uu nicmeeyo wax hore ilaahay jalla wacalaa usii qoray bu aha sidaa awgeed aayaddan aayadda ku xigtaa muxuu ilaahay ku yidhi likay laa ta'saw calaa maa faatakum walaa tafraxuu bima aataakum waxa ilaahay arrinkaa idinku sheegay inuu wax walba qadaray likay laa ta'saw si aydaan uga murugoon calaa maa faatakum wixii idinka tagay idin dhaafo oo dee qaadan waa aanu idinku dhicin oo idaan khatar ku gelin dadkan aan qadarka imika rumaysnayna gaalada ah dhibaatooyinka haysta waa idinka arkay soo maaha wax yaroo seegay baa laga yaabaa isagoo wada maaliyada inuu kaw iskaga siiyo ama fooq dheer iskaga soo tuuro ilan qadarkii ilaahay ma rumaysno walaa tafraxuu bimaa aataakum waxa ilaahaydii siiyey ina aydaan ugu kibrin oo idaan is odhan maaragtay dee malaa idinkaa keensaday waa tahay aayaddanna saasoo kale wax walba ilaahay inuu hore usii qoray ayay ikhwaani sheegaysaa laga qaadanayaa marka halkaa waxaynu ku haynaa labadii martabee hore iyo daliilkooda ayaynu ku haynaa qaala wuxuu uhi wahaada taqdiiru sarjaristani a taabicu raacsan licilmihi ilaahay cilmigiisa raacsan macnihii shay walba ilaahay uu sii qoray ee lawxul maxfuudka uu ku qoray yakuunu wuxuu ahaadaa fii mawaadica meele jumlatan mid guud buu ahaadaa wa tafsiilan meelo kalena mid markaa gaargaara ayuu ahaadaa tafsiili ah oo yakhusu kula fardin yacnii cid walba gaarkeeda u quseeya wuxuu halkan sheekhu maaragtay inoo sii sheegayaa qoraalkaa hore ee wax walba ilaahay uu qoray maraatib buu sii leeyahay maraatibtiisuu sheegayaa maraatibtiisuna marka lasoo duuduubo waa afar mid waa taqdiiru lcaam waa taqdiirkaa caamka ah waa kaa sheekhu jumlatan ku sheegay oo waa qoraalkaa lawxulmaxfuudka wax walba ilaahay uu ku qoray oo waa caam isaguyo wax allo wax maaragta lagu dhaafahee ma jiro maa faradnaa fi lkitaabi min shay cala axadi tafsiirayn waa tahay taqdiirka labaad ama saddexda taqdiiri kalena waa tafsiili oo kaa caamka ahunbay maaragtay tafsiil hee u sii yihiin saddexdaasna ka ugu horeeya waa taqdiiru lcumri taqdiirka la ydhaha cumriga weeyi oo waa taqdiirka qof waliba caloosha hooyadii markuu saddex afartan ku jiro waa isku afar biloode ayaa dee arrimihii afar tahaa inta malag loo soo diro la qoraa soo ma aragtaa waa taqdiir tafsiiliyahoo qof walba fardi kasta gaarkiisa u quseeya khaasuu ugu yahay waayahay horena arrimahani dee lawxulmaxfuudka way ugu sii qoraaine laakiin gaar baa loo sii qoraya ka saddexaad waa taqdiiru alxawli ama asanawi waa qorshaha sanadlaha ah yacnii qadarista si sanad walba gaarkiisa loo qadaro wixii dhici doona aye oo sanad walba gaar ahaantiisa wixii dhici doona ka dhalanaya iyo ka dhimanaya iyo nooc wax kastoo dhacaya gaar baa loo sii qadaraa waxaana la qadaraa habeenkee ya habeenka la dha laylatlqadri ayaa sanad walba gaar ahaantiisa wixii dhacayana la qadara kaana waxaa la idhaha taqdiiru lxawli waa sanad la ma garanayso afar waxaa jira taqdiiru lyowmi maalin walba waxa weeye gaarkeeda wixii dhacaya ilaahay jala wacala uu qadara u qorsheeya waxaana bacdu ahlicilmi ay ka deliishadeen kula yowmin huwa fii shanin kula yowmin huwa fii shanin bay ka deliishadeen qaala wuxu uhi wahada taqdiiru taqdiirkana taabicu raacsan licilmihi subxaanahu yakuunu wuxuu noqdaa fii mawaadica meele jumlatan mid guud wa tafsiilanna wuu noqdaa meelaha qaar faqad kataba ilaahay wuxuu ku qoray fi lawxi maxfuudi lawxulmaxfuudka maa shaa wixi uu doonay buu ku qoray oo hore uu ugu sii qoray kaasi waa kaa jumlada ah ee guuduu sheegayo wa idaa khalaqa ilaahay markuu abuuro jasad aljaniini ilmaha caloosha ku jira jidhkiisa markuu abuuro qabla nafkhi ruuxi fiihi ee aan nafta lagu afuufinna bacaa ilayhi wuxuu u diraa malakan malag buu u diraa fayumaru waxaa la faraa malagaa biarbaci kalimaatin afar kelmadood fa yuqaalu lahu waxaa lagu idhaahdaa uktub qor risqahu arsaaqdiisa wa ajalahu ajashiisana qor wa camalahu camalkiisana qor wa shaqiyun ma shaqibaa aw saciidun mise waa mid badhaadhayana qor baa laydha wanaxwa daalika iyo kaa waxyaabaha lamidka waa tahay kaa la soo sheegay madkuurka wixii la mid a marka labuu sheegay waa kii caamka ahaa ee lawxulmaxfuudka iyo kiiha ee cumriga ahaa ee qof walba gaar ahaantiisa markuu muddadaa ku jiro caloosha hooyadii si gaara loogu qoray waxaana sheegaya kaa labaad ee tafsiiliga ama taqdiiru lcumri xadiidkii cabdillahi bin mascuud ee arbiciinkana ku yaallay asaadiq lmasduuq ayaa noo warramay uu lahaa xadaanaa rasuulu llahi sala allah alay wasalam wahuwa asaadiqu lmasduuq xadiidkaasi ayaa u daliila waaya wanaxwa daalikana wuxuu ku ishaarayaa labadii kale aynu sheegnay oo kale ahaa ataqdiir alxawli iyo taqdiir alyowmi qaala wuxuu uhi fahada alqadaru qadarkan cindak qadarka la sheegaya waa keeya maxmuud ishaaradaas maxay ku dhacaysaa labadaa darajee horeynu soo maray ayay ishaaradu ku dhacaysa agrata fahada alqadaru qadarkan qad kaana yunkiruhu waxaa inkiri jiroo diidanaan jiray khulaatulqadariyati qadariyadii tarax tagtay qadiiman horayso nimankaasaa u diidanaan jiray wamunkiruuhu kuwa diidani alyowma maanta qaliilun way yaryihiin alyowmadaana wuxuu uga jeedaa macnuu wakhtiguu joogay maalin gaara ugama jeede e wakhtigii iyo zamaankii uu joogay ayuunbaa waxa weeye uu sheekhu uga jeedaa marka walaatulqadariya niman jiri jiray bay ahaayeen oo alqadariya waxaa loo yidhi diidistay qadarka diidanaayeen waxay diidi jireenna wuxuu ahaa ilaahay inuu arimaha makhluuqaadka ku saabsan hore usii qoray iyo inuu hore usii ogaa oo waxay odhan jireen alamru unuf waa kuwa qisadoodu bilowga saxiixa muslimka ay ku soo aroortay waxaanay soo baxeen aakhirkii casrigii saxaabada alamru unuf bay odhan jireen ay mustanaf arrinku waa mid la bilowday oo ilaahay marka arrimuhu dhacaan unbu maaragtay ogaada ilaahay bay sidii basharka ka dhigeen sooma hadde inagunbaa w markuu dhaco ogana hore uma sii ogin waxaa dhici doono soo maaha mar alla markaa dam ay tidhaa ama ay dhacdo ayuun baynu ku baraarugnaayo nidha alla waxaasaa dhaca layidhi soo maaha ilaahay bay saasoo kale ka dhigeen tacaala allahu camaa yaquuluuna culuwan kabiira waxaanay soo baxeen iyadoo saxaabadii rasuulka bar sii nool yihiin ibnu cabaas iyo ibnu cumar iyo saxaabo kaleba iyagoo sii jooga ayay nimankaasi soo baxeen markii cabdilaahi bn cumar iyo saxaabada la weydiiyeyna way gaalaysiiyen waxa dh kuwa ilahay waxba ka aqbali maayo ilaa qadarka ay ka rumeeyaan sooma aragtaan ibnu cumar nimankii weydiiye waa kii yidhi u sheeg inaan beri ka ahay marka calaa kulli xaal nimankaa salafku way gaalaysiiyeen ka soo bilow cabdilaahi bni cumar soo maray aimadii imaamu maalik iyo imaamu shaafici iyo way gaalaysiiyeen markaa oo waxay idhaahdeen cilmiga ilaahay cidda inkiraysaa maaha muslim waaya oo wuxuu odhan jiray baa la yidhi alimaamu shaaficiyu raximah اllah naadiru اlqadariyata biاlcilmi fain aqaruu bihi khusimuu wain manacuuhu kafaruu nimankaa qadariyadaa waxaa kula munaadarootaan cilmiga ilaahay kula dooda ilahay arrimahan ma sii ogaa mise muu ogeyn haddii ay waxa weeye qiraan oo yidhaahdaan wuu ogaa waa laga badiyey madhabkoodii wuu buray haddii ay diidaan oo qiri waayaanna way ku gaaloobayaan arrinka noocaasa ay odhan jire marka qur-aanka kariimka oo idinka arkay inta jeeree wallahu bikulli shayin caliim ee ay ku soo aroortay ilaahay waa caliim ilaahay waa khabiir ilaahay waa muxiid ilaahay waa shaahidun calaykum marka waxaasoo dhammina waxay tilmaamayaan cilmiga ilaahay jalla wacala waana daruuri qirista cilmiga ilaahay la qiro ee wax walba u ogaa waa daruuri xataa caqligaa lagu garanayaa ilaahay inuu wax walba ogyahy waayo makhluuqaadkan kala duwan ee cajiibka ah ee awoodda badan ilaahay baa abuuray ilahay dee cilmi buu ku abuuray soo maaha cilmi ayuu ilaahay jalla wacalaa ku abuuray waa tahay nin la odhan jiray macbad aljuhani ayaa maaragtay ugu horreeyey baa la idhaahdaa oo wuxuu ahaa awalu man takalama bilqadari fii zamani asaxaaba macbad ibnu cabdillaahi bnu cuwaymir ayaa la odhan jiray aljuhani adugu markii dambe waxa weeye ninkaasi qaar kalaa ka qaatay mid la odhan jiray khaylaana dimishqi iyo dad kalaa ka qaatay sheekhu wuxuu sheegay kuwaasi inay waagaa hore jiri jireen laakiin wakhtigii sheekh islaam raximahullah inay yar yihiin waay ahlulcilmiga qaarkoodna waxabay tilmaameen inay dabargo-eenba oo meeshaba ay ka baxeen oo alimaamu nawowiyu raximahu llah wuxuu tilmaamay dadkii sidaa odhan jiray markaa inay inqiraadeen oo ay dabargo-eenba wakadalika xaafid ibnu xajarna qurdubi saasuu ka soo raray waxa markaase jira falaasifada ayaa waxa weeye qaarkood sii jiraan kuwa falaasifada la idhaahdo oo odhanaya ilaahay kulliyaadku ogyahay waxyaabaha si guud buu ogyahay laakiin jusiyaadka iyo si maaragta gaargaara uma sii oga kuwa sidaa odhanayaana waa madhabkaasun waa cilmigii ilaahay oo inkirsan yihiin ilaahay jalla wacalaa wax walba wuxuu ogaa jumlatan wa tafsiilan yaclamu maa bayna aydiihim wamaa khalfahum wixii addoomaha ku saabsan iyo wixii ha isaga ku saabsanba ilaahay jalla wacalaa jumlatan wa tafsiilan buu ogyahay marka calaa kulli xaal madhabkaasina ka noocaasuu ahaa halkaa waxaynu ku aragnay qadarku afar darajo lahaaye labadii darajo ee hore ayaynu ku aragnay ee kala ahaa maxay cilmullaahi saabiq iyo waxa weeyaan kitaabatuhu kula shayin fii lowxi lmaxfuud marka labadaa darajo iyo cidda ahlu sunnaha ku khilaaftay ayaynu maaragtay ku joojinaynaa subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka watub intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online